xildhibaanka bariga ismaamulka wasiir qareen aadan daa-uud ayaa maanta xarigga ka jaray dugsi sare oo lagu magacaabo shucublow mixday secondary school kaasoo ay wax ka baran doonaan caruur ka soo jeedo mid ka mid a xaafadaha magaalada wajeer shacabka xaafadda maanta iskoolka sare laga furay ayaa baahiyo badan u qabeen inay helaan dugsi sare oo ay xaafaddaasi yeelanayso iyadoo mudanaha bariga ismaamulka wajeer ballan uu horay ugu qaaday bulshada xaafaddanina uu hadda u oofiyey mudane aadan daa-uud ayaa sheegay in xarumaha waxbarashada la ballaarin doono halka sidoo kalena uu waalidiinta ugu baaqay in ay waxbarashada caruurtooda aada ula socdaan
maanta waxaan u imaanay inaan maaragtay xarigga ka jarna iskuulkan cusman oo shucublow aad iyo aadan horta ugu faraxsanahay markii aan iskuulkan la dhisayay maskaxdayda waxaa ku jirtay ama ugu khasaartaa waxaan oo ma aragtay iskuul afar maylka laga dhisi yaa ka akhrisan doona laakiin wiilashaan iyo gabdhahan quraxda badan oo boqol iyo labaatan ruux lagu sheegay ayaa maanta marka cabsidii i haysay waa iga baxday mudane aadan daa-uud ayaa sheegay in xarumaha waxbarashada la ballaarin doono halka sidoo kalena uu waalidiinta ugu baaqay in ay waxbarashada caruurtooda aada ula socdaan waxaa kaloon ogaaday iskuulladii inayba nagu yar yihiin waxaan lahay iskuulladan badan oo meel kasta laga furaya amaaduun carruur loo waayaa hadda waxaan arkay galaaskii oo conton iyo todoba cunug ka akhrisanaysa sharcigana wuxuu leeyahay galaaskii kan ugu badan afartan cunug inay ku jirto marka waxay tusaysaa baahida iskuullada loo qabo magaaladeennan iyo countigeenna waxaan rabaa markaan ilmahayga oo iskuulka akhrisanaya inaan u xaqiijiyo iskuulkan waa garab qabanaa wixii aan ma aragtay aniga u tari waayana dad kalan la cogsanaa aan ma aragtay aan weydiisanayna inayna kaalmeeyaan waalidiinta waxaan ka baryayaa iskuulka waa la furay keli macno ma laha canugii inaad subaxdii hurdo ka kicisiin oo soo dirtiin keli maaha ilmihii inaad la socotiin ma aragtay akhriskoodii iyo meeshay iskuulka ka joogaana la rabaa annaga waxaan samaynaa ilmihii marba iskuul haddaa loo dira waxaan leenahay waxaa iska leh problemkaas waxaan ku wareejinnay macallimiinta inaan weydiinno waaye maanta maxaa lagu soo baray ma homewaga lagu soo siiyey kuwa la samayn kara ilmaha homewaga inay la sameeyaan kuwii kalena ilmaha inay ku qayliyaan ay dhahaan buuggiina akhrista dhanka kale xildhibaanka bariga wajeer mudane aadan daa-uud ayaa sheegay in dhowaan waddooyinka qaar ee magaalada wajeer la marin doono laami weligayn godcadda maba arkinba wax laami la dhah hadda waxaad ogaatiin waxaan ii sheegi rabaa maxay ahayd stage gariftu ay ka soo bilaabani waa soo wareegani ilaa iskuulkan waxay imaanaysaa maxamed mursal magaciisa muxuu iskuulka sunrise way noqoni ilaa iyo xafiiska d c-ga waa saddex kilomitar iyo something wa insha allah waxaan rabaa inaan ii xaqiijiyo jidkaan hormaraya shucublow asagana sanadka dambe meesha lagu gaaro laami waa la marina macaalinyarida ka jirta ismaamulka wajeer ayaa uu mudane aadan daa-uud sheegay in dhowaan laga bixi doono maadaama xilligan dhallinyaro ismaamulka u dhalatay ee baranayaan macallinnimada
arrinta macallimiinta hadda waxaa nooga jiro afar meelkan wajeer keli shan boqol iyo soddon iyo afar miya macallin shan boqol iyo soddon iyo afar arday aanoo baranaysa tacliinta macallimiinta waa wajeer magaalada magaaladan wajeer ka baranay mandheera waxaa noo jira iskuulka tt yani collegeka t t c-ga laga furay intaasoo boqolaa noo jirta oo reer wajeere gaarisa waxaa noo jirta intaasoo boqol iyadana keenyada kale waxaa noo jirta intaasoo boqol macallimiin insha allahu tacaala dhibka macallimiinta waa ka kaaftoomi doonaa insha allahu tacaala waalidiinta ayaa dhankooda u mahad celiyey mudanaha maadaama ballantii horay waa ugu qaaday ee ahayd inuu u dhisi doono dugsi sare uu u oofiyey xilligan
waxaan u mahad celinaynaa mbiga iskuulkan aad baa looga baahnaa ee, asagoo furan keliya saddex usbuuc ardayda halkan wax ka barata waxay kor u dhaafaan boqol iyo labaatan embeyga wuxuu noo dhisay xafiis ka kooban shan xafiis administration block oo ka kooban shan xafiis afar galaas saddeed masquul iyo ceel intaas wuu ku mahadsan yahay ilaahay baa mahad leh Ee, meeshaan ee, hamigeeda waqti dhow aad nagu soo dhacday aan sanad aan ka badnayn mushuma aan la codsannay ilaahayna waa ku guulay oo waa ajiibay anagana waa dadaalnay marka waxaan u mahadcelinaa muhushumuwa ilaahaygan abuurama laakiin muhushumuwa
Ee, maanta waa maalin mahadnaq loo mahadnaq ah mudanaheenna aan soo dhisinay mista aadan daaweyd oo isguulka wanaagga badan noo dhisay anna haddana fahanteyd waxaan u haystaa waa halka m b oo hal maalin isla furi barooqo ward ilaa iyo lix iyo toddoba mashruuc waa ku mahadsan yahay ilaahay yaa mahad iska leh mahad ka dam waxaa iska leh muxsumuha aadan daawid sida loo sheegay meeshaan asagaa u sababe inay bergal iskugu imaada ilmahay ka akhristaan anigana wal imadnay asaa u sababe waa ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol wax ka badan oo kalena waa kaa sugaynaa
maxshumaha aadaa u mahadsan tahay kolaba dhowr isguulaad hadda soo furtay Ee, horumarka aad wadana aadaan ugu faraxsannahay waxaan kaa codsanaynaa ee, xagga dhismada waa ku dadaashay waana ku dadaalay insha allah waxaan qaybbaa macallinaana ka jirtaa gobolkeenna ooy qayb ka tahay xagga nabadgelyada wax lagu sheegaa ma laha waxaan ku guwaabin ilmaheenna inay u kacaan macallimiin qorob xiraar wood applicationka maando la qortay secondary primary boqol iyo soddon iyo xoogaha application qorato macallinku maqan marka waxaan qaybaa inaan baahida macallimiinta kala oo waddanka ka cararaya inaan ka kaaftoomi doono marka waxaan kaa codsanaynaa adigoo la kaashana county government inay ilmahaas dad dan yar hay badi ugu imaadeen inaad wax la qabata xagga c d f iyo xagga countigaba adoo countiga la kaashana aad aad u mahadsan tahay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista bariga ismaamulka wajeer